waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamaynaa salaamta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlaynaa oo maantayto halkaan anaga noogu daran waxa weeye idb ku yaala degmada saaxo oo kaam ah oo ay ku nooshahay toddoba boqol iyo sideetan qoys dadkaasoo aan waxay haystaan aysan jirin xoolihayna dhaafeen abaartii afarta sano ahaydna halkaas deganay wax ay u yimid oo ama dawladda ah ama hay-adaha ana ay jirto qolada waxbarashada nabadda horumarinta gaalkacyo ayaa laba jeer waxay siiyeen lacag iyo alaab kale marka iyadaas waan uga mahad celinay laakiin wax kaloo noo yimid oo wax noo qabtay ma jiraan dadkaas maatadaa oo halkaa dhooban oo maantayto aan haysan hoy oo aan haysan biyo oo aan haysan waxbarasho oo aan haysan daawo oo aan haysan oo meel saxaaraa dhooban oo hataa geeda lahayn oo dawladda iyo hay-adaha caalamigaaba u baahan ayaan ka hadlaynaa weriy
waa tahay waa maxay baahida ugu daran oo xilligan haysataa dadka kaamkaasi ku nool waxaa ugu daran waan kaaga warramo waxbarashona ma leh cuntona ma leh dawona ma leh hoyna ma leh waa meel saxaaraahay dhowran yihiin oo aan dabayla waxaan degannahay meel gaahi ah gaahidaasa waxay u dhowran yihiin dabaysha oo siyaadaa iyo dhaxanta oo siyaadaa ayada oo aan waxay cunaanba aan haysan oo meel cidlaa dhooban waa tahay maadaama ururka haweenka gudoomiyahoodii aad tahay ka haween ahaan ilaa hadda maxaa qabateen idinkiyo dadaalaha aad samayseen
alxamdulilah wax badan baan qabanay horta dadkaas afar iyo labaatan ka saac waanu ka warqabnaa waxaana uga warqabnaa dad la nool baan nahay oo inaanu daryeelno kala kormeerno baahidooda hoose iyo xasaasidoodaa ogaana xaq baan u leenahay wax kalaan qabanaayo de dawladana waanu la shaqaynaa dad dad kala degmadana waanu ka shaqaynaayo horumarinta degmadaaban anagu gacan ka nahay imisa haween ah dadka ku nool dadka ku noolba waa haween iyo ciyaal haddee nimankoodiina carada joogaan laakiin dadka ku nool waa caroor iyo haween dadkaasu marka waxa weeye waa dad barakacayaala xoolihii ka dhammaadeen abaartii neef qofka ugu badan baa wuxuu haystaa toban neef qofka kalena maba haysto cadays xataa ma helaa waa tahay waa tahay deegaanka marka weli hadda ma abaar baa ka jirta mise roobku waxbuu ku lahaa deegaanka sidaad u ogeyd oo abaartii badnayd oo sidaahay dhacday roob kuma jirin sideedba saaxo waa garta waa laga warqabaa hadda wax xoolaa oo degan oo xataa neef neef cadaysa ay ka helaanba ma helaan xoolaha etoobiya ugu sokaysa haya marka darxumadaasay qabaan ayagaan ka hadlaynaa waxaa kaloo la qaba dadka magaalada degan waxay ku noolaan jireen xoolaha xoolahaas oo ay ka ganacsadaan oo ama ay xoolaha gataan ama ay dharka ay ka gataan dadweynahaas ee xoololeydaah ama maxaan ku dhaha shaaha ay karsadaan meeshu dad ma leh webi ma leh dawladii ma degana oo laga xamaalan mahayo dadkii iyo ayagu waaba isku midba magaalada dadka degan iyo ayagu waxaad isleedahay waxba isma dhaabaan sababta waxawa xoolihiina ayagana sidoo kale u dhaafeen ayagaaba markii horeba xoolaha u hayey xoolaha ayagaa u hayey xoolaha ayagaa u hayey wixiina saasay iskugu cayroobeen dawlad hadda ay ku hoos nool yihiin ay ka xamaashaana ma dhex joogaan maxaan ku dhahaa dadkay ka ganacsan jireenna saasayba u wada abaaroobeen marka ilaa horta waa abayleeyihiin laakiin wallaahi darxumo badan baa ka muuqata wadanka waa tahay marka maxaad ku baaqi lahayd ugu dambayn waxaan ku baaqaynaa dhammaan macaa adiga macaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay dadkaas beefada iyo dawladda iyo iyo hay-adaaba aad bay ugu baahan yihiin in la soo gaaro oo la arko oo xaaladooda lala darso oo la qaymeeyo oo maxaan ku dhahaa noloshooda la arko baan codsanaynaa oo dawladda iyo hay-adaha iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka codsanaynaa yaa kaloo ka agdhow waxaa iga agdhow odayaasha magaalada oday ka mida oo la dhaho cabdinuur shee maxamed salaamta islaamka midda ugu qalimo badan afar iyo tobankiiyo boqolka waan kugu salaamayaa salaan kashiga laabta ka soo godo waa kaa guddoomay middaa mid lamidana iga guddoon waa kaa guddoomay adeer waxaa soomaalida ku maamaadaa hadalka haddii lagu yidhaahdana waa lala dhacaa haddii lagaa dhaafana waa la dhammaystirtaa intaas gabadha kuu sheegtay ayaan la qabaa waa intaas wax ka badan oon hayaa ma jiraan meeshaas dhibaatada iyo tacadiga iyo waxla-aanka kan ayaa gabadha la qabaa waana wax soo muuqda dadkaas adduunyo ma haystaan mushaar ma qaataan abaartii ku dhacday sidii bay baaqi ugu tahay biyo xataa ma haystaan biyaha ceel baa meesha ku yaal ceelkuna waa dukaan la leeyahay fuusadii labaatan baa laga siisaa qofka heli karaa qofkaan heli karinna looguma shugi karo intaas oo dhibaata biyo uma joogto mushaar ma qaataan waa garan kadhaa waxa meeshaas marka dhibaatada taal waa garan kadhaa waa tahay dadkaas marka meesha ku nool biyaha miyaa laga gadaa
waa laga gada fuusadii waa labaatan kun labaatan kun haddaadan way gacanta ku wadana lagugu dhidhimahay waa eelmumay haya sidaas weeye adeer sidaas weeye dhibaatadu waa intaas gabadha kuu sheegtay ayay ku kooban tahay waa tahay marka bal dhinaca kale waxaad iiga warbixisaa deegaanka guud ahaan amnigiisa iiga warbixi maadaama odayaashii deegaankaa ka mid tahay
xagga amnigu waa fiican tahay wax dhibaataa amnigu waa fiican yahay waa boqol kiiba boqol wax dhibaataa ma jiraan un cabsi adowaas haatan bariga naga xiga laga cabsana mooyaane wax haatan dhibaataa haatan dadka dhexyaal ma jiraan waa tahay marka ugu dambayn maxaa ku baaqi lahayd oo aad dhihi lahayd xilligan baahidaasa ugu daran oo taagan waxaa taagan baahi wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax lagu haydo dad duuriya ma leh waktiga lagu jiraa waa garanaysaa nin soomaaligaas oo wadanka ku nool waxaa lagu jiraa wakti dilaaceen